kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij aydiin soo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba magacaygu waa cabduqaadir jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan ku soo qaadan doonno ayaa waxaa ka mid ah adeegyadii waxbarashada degmada baardheere oo saameyn ay ku yeelatay fatahaadda iyo daadadka roobka ee elino biyola-aan soo wajahday qoysaskii ka barakacay fatahaadaha beledweyne iyagoo baaq u diray madaxda sare ee maamulka hirshabeelle fatahaadaha iyo daadadka roobka oo sababay in dalagyadii beeraha ee loo soo iibgeyn jiray magaalada kismaayo ay yaraadaan haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal adeegyadii waxbarashada degmada baardheere oo saameyn ay ku yeelatay fatahaadaha iyo daadadka roobka elino guud ahaana iskuuladii waxbarasho ee ku yaalay degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa waxaa buux dhaafiyey fatahaadda webiga iyo daadad ka dhashay roobka elino ee ka da-ay deegaano ka tirsan degmada baardheere waxaana la sheegay in sidoo kale ardadii iskuulladaasi wax ka baranayay badi ay u barakaceen deegaano kale iyagoo markaasi ka cabsi qaba in ay waxyeelo ka soo gaarto fatahaadda iyo daadadka roobka wariye axmed cumar saalix oo ku sugan baardheere ayaa warbixintan soo diray degmada baardheer ee gobolka gedo ayaa ka mid ah degmooyinka ku yaalla koonfurta soomaaliya ee sida ba-an ay u saamaysay fatahaadii alniino ee ku dhufatay qaybo badan oo ka tirsan dalka soomaaliya marka laga soo tago waxyeelada guud iyo khasaaraha ka dhashay fatahaadda webiga iyo daadadka ka dhashay roobabkii da'ayay xilligii deyrta ayaa saamaynta ugu badan waxay haystaa boqolaal arday ah oo wax ka baran jiray dugsiyada waxbarashada ee ku yaalla degmada baardheer kuwaasoo waxbarashalaan ay soo wajahday muddo ka badan ilaa saddex bil dhibaatada ugu daran ee haysata ardayda si ay u aadaan dugsiyada waxbarashada ayaa ah buundadii laysaga tallaabayay labada dhinac ee magaalada baardheeri oo go'an muddo ku dhow ilaa laba bil wayna adag tahay sida lagu heli karo buundo ay ka tallaabi karaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan ardayda xabiibo cali waa hooyo deggan xaafadda buulogaras ee ku taalla daanta galbeed ee degmada baardheere waxayna cabasho iyo welwal xooggan ay ka muujisay saamaynta waxbarasho la'aanta soo wajahday carruurteeda afar ka mid ah oo laba ka mid ay dhiganayeen fasalka afaraad ee dugsiga sare laai saameyn badan bay nagu yeelatay ardayda hadda way noo soo gudbi jireen xagga iyo xaggaba way dhigan jireen hadda ilaa muddo laba bilood ku dhow oo biyihii hadday faxrada wiigu fatahay ilmihii waxbarasho la'aan baa ku dhacday iskoolada waa xiran yihiin meel furan male xagga iyo xaggaba marka saameyn aad u weyn bay noo yeelatay maadaama ilmihii waxbarashada ka kala go'o ani ardayda wax ii baratay ilaa afar arday baa ii dhibato dugsi sare ee dugsi hoosaba marka foonfoorada gedigan arday baa iiga dhigato dhinaca gediga shishada foonfoora qaar baa iiga dhigata iyo hoosaba walaahi dhibaatan yaneen bay noo keentay maadaama hadda ardaydii meesha lasoo tala buundana aysan jirin buundada naga go'day wixii lasoo marayana ay webi yihiin doon ilmihii ay kusoo gudbayaan wallaahi dhibaato weyn baana haysata caruurtii hadda kuma aamini karno webigii oo bikaas waa u baqeynaa caruurtii in ay doomanka hadday rabaan iskala qallimaan ama ayaga laftirkooda ay biyihii iska galaan marka saameyn ayareen baa naga haysata hadda buundadiina waa go'day doontiina laskuma aamini karo haddii aad tihiin dadka degan ee waalidiinta degan daanta galbeed xaafadda bulgaras maxaa idiin qorshaysan maadaama ardayda u baahan waxbarasho waxaa noo qorshaysan hadda abaabul baan wadnaa in aan macnihii carruurtii aan u koreyno guryo aan raadino si ilmihii waxbarashadu ay nooga istaageen haddii aan guryahaas helna abaabulkaas hadda ku tali jirnaa in bal haddaan guryahaas helna ilmihii waxbarashadu aan dib ugu soo celin sidoo kale aadan rukow oo ka mid ah guddiga waalidiinta dugsiyada waxbarashada degmada abaarere ayaa tilmaamay sanadkan sii dhammaanay inuu yahay kii ugu darnaa ee saameeyey horumarka waxbarashada ee ka jira deegaanka isagoona tilmaamay ilaa sagaal iskuul oo ay wax ka baranayeen ilaa kun iyo laba boqol oo arday inay haatan ay xidhan yihiin
saamaynta ugu weyn baareer hadda ka dhacday waxay noqotay waxbarashadii waayo iskuulladii waa labada dhanba waa ka furnaayeen waa lasu socday buundadii waa go'day ardaydii markaa soo gudbi jirtay oo iskuulkaas labada iskuul wax ka dhigan jirtay labadii waa go'doomeen wax hallo ilaa wakhtigan loo haayana ma laha xaaladaas aad bay noogu taagan tahay iskuulladaas oo maarata noocyo kala bedela ardayda ka dhigan jireen sidii dugsiga dhexa sidii galaas galaas foor oo ilmaha hal galaas ay u dhim yihiin xaaladaas waxbarasho culays bay nagu keentay ilaa wakhtigaana ma hayna wax aan maarata daraasad kala samayna ama maarata horumar ka samaysa ardaydii wax baranaysa waa la dhihi kara waxbarashada waa baaqatay waayo sababta waxa weye aqoonta waa farag ku hayn arday maalba cashir dhigan jiray haddii hadda laba bilood uu cashirlaan u yahay haddana bisha saddexaad loo sii socdo meeshaas waxaa ka soo imaan kara in baaba iyo maaragtay xagga waxbarashada ay ku imaada waxaa aad u adag xilligan la joogo sidii dib loogu furi lahaa dugsiyada waxbarashada baadheer inkastoo iskuulka hoose dhexe ee jaalisiyaad oo ay wax ka baranayeen ilaa siddeed boqol oo arday ayaa hadda waxaa soo xaadirta boqol iyo labaatan arday sidaasi waxaa yidhi siid cali xaaji xasan oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee jaalisiyaad oo tilmaamay in waxbarashada ay saameyn weyn ku yeelatay fatahaddii uu sameeyey webiga jubba iyo buundadii degmada oo laga tallaabayay oo go'day
marka ay fatahaad dhacdana oo ogtihiin saameyn bay reebtaa saameynta ay reebtay dadkii xaafadihii way ku laabteen ardaydiina laba ayay u qaybsameen saddex ay u qaybsameen qayb waxay jiraan galbeedka magaalada qayb kalena waxay jiraan koonfurta magaalada ee toga xaafadda kurmaan la yidhaahdo ay ku go'doonsan yihiin sidaa daraaddeed qayb yar oo dhanka bariga ah ayaa hadda timaado iskuulka waan furnay ardaydana waxay marayaan waxay iskuulkana hadda waxaa dhigan jirtay jaalisiyaad primary school ku dhowaad lix boqoloo arday ayaa dhiganaysay haddana waxaa soo xaadirta arday adiga ku dhowaad boqol iyo konton ilaa laba boqol ayaan filaynaa inay soo xaadiraan axmed cumar saalixi barnaamijka wadaagga sooma baar dheere mahadsanid axmed biyo la-aan ayaa soo wajahday qoysaskii ka barakacay fatahaadaha beledweyne iyagoo baaqu diray madaxda hirshabelle bilihii lasoo dhaafay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa ka barakacay kumanaan qoys kuwaas oo sababsaday kadib markii fatahaada magaalada beledweyne ee ka dhacday qoysaskaas barakacayaasha ayaa ku sugan deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada beledweyne waxaana hadda sida la sheegay soo wajahay biyo la-aan baahsan wariyaha sooma ee gobolka hiiraan shukri baryare ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada beledweyne xaalado biila-aaneed ayay wajahayaan qoysaskii ugu badnaa oo fatahaadda webiga shabeelle uga barakacay xaafadaha magaalada beledweyne kuwaas oo deegaansaday deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada beledweyne deegaanka ceel jaalle kuma yaalaan ceelbiyoodyo waxaana biyaha laga isticmaalo laga keenaa deegaanka ceelgaal oo beledweyne u jira saddex iyo toban kilomitir fuustada biyaha ah ayaa deegaankan waxa ay ka maraysaa afar doolar dadka danyarta ah ee degan deegaanka loo barakacay ee ceel jaalle ayaa sheegay inaysan awoodin iibsashada biyahaas waxaa taasi beddelkeeda ay isticmaalaan biyaha fatahaadda dadka qaar oo aan awoodin inay iibsadaan biyaha nadiifka ah dhaqaale ahaan ee dadka oo u degan qaab aan habboonayn oo ay danta ku kaliftay islamarkaana isku raran ah ayaa sababay xanuuno kala duwan kiisas la xiriira cudurka shuunbiyoodka ayaa laga diwaangeliyey deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada beledweyne iqra xuseen daahir waxa ay ka mid tahay barakacayaasha degan deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada beledweyne saddex ka mid a caruurteeda ayuu ku dhacay xanuunka shoombiyoodka toddobaadkan waxa ay sheegtay in markii ay dareentay in xanuunkan uu ku dhacay caruurteeda ay si deg deg ah u geysay m c hka deegaanka ceel jaalle sidaasina loogu soo qoray dawooyin laba ka mid a caruurteeda ayay sheegtay in hadda ay xaaladooda soo hagaagayso balse hal gabar oo da-deedu lix bilood tahay ay weli xanuunsan tahay iyada oo subax kasta u geysa dhakhaatiirta m c h-ka si loola tacaalo xaaladeeda caafimaad gaardameer ayay sheegtay ikhro in maalin walba ay biyaha fatahaadda uga soo dhaansato maadaama dhaqaale ay biyaha lacagta ah ku shubato ay weysay ikhro xuseen ayaa sidoo kale tilmaamtay in ay hadda bilowday inay ku dadaasho nadaafadda iyo in ay karkariso biyaha ay cabaan maadaama ay kula taliyeen dhakhaatiirta caafimaadka hooyooyin kale ayayna kula talisay inay sidaasi sameeyaan si ay u ilaaliyaan caafimaadka caruurtooda waxaana kasoo barakaana xaafadda suuq balka waxaana joognaa suuxaaran joognaa hadda xeel jaalle ah ilmuhu waa iga xanuunsan yihiin shuunbiyooda iga dhacay way joogaan hadda laasin alxamdulla shugur waa roon yihiin saddex cunug waaye shugna iga dhacay haddana waa ii roon yihiin biyahana waxaa leedhahay biyaha iska buluuskay oo karkare ee nadaafadana ka shaqeey meel daktar waa geeyo waa u geey waxaa la dhahay biyo iska karkari eena iska soo bulistukay xaafadda wixii wasaqna iska ilaali wasaqdana iska ilaali ilmahana xaafadda agtooda ay kaaga saaroon ay dheheen saasay soo dheheen biyo marka hor waa siin jirin laasim karkarin jirin laasim hadartan waa karkarna oo biyo marka sida aan ilmaha ku siina mida ugu darna ugu liidan shugan ay ku jirtaa waana lix bilooday dhalantahay dad aragto waa ka nixiibo ina biyaha aan wasaqda aan cabna dantaa noo geyso gaardameera aan haysana aan ku doonana biyaha wasaqda saasaa noo gey biyo oo wax noo keenana meerkin oo lacag lahay meerkin biyo lacag aan ku gadana ma haysana waana lacag dhan ma haysana qaxootiyaan nahne hooyooyinka waxaan tala siin lahaa in ay biyaha wasaqda iska dhaafaan ay biyaha iska karkarayaan aan tala siin lahay bahda caafimaadka magaalada beledweyne ayaa sheegay in ay wadaan ololo wacyigelin ah oo la xiriira in aanan la isticmaalin biyaha fatahaadda maadaama ay isku furmeen dhammaan suuliyaasha magaalada oo qashin badan ay wadaan biyaha doctor yaxaya cabdi cali oo ka mid a dhaqaatiirta gobolka hiiraan ayaa bulshada la wadaagay cudurrada iyo halisaha ka dhalan kara fatahaadaha waxaana uu sheegay in halis weyn ay ka dhalan karto dadka u dabaaltaga biyaha fatahaadda waxaana uga digay dadkaas oo tiri ahaan aad u badan in ay halis ugu jiraan cudurro badan waxaan rabaa inaan ku caddeeyo meeshaan cudurrada ka dhalan kala biyaha wasaqaysan waxyaabaha kow ka waxaa ka mid ah inuu kolera ka wada dhasho sida u wada naqaano kolera wuxuu ka dhashaa biyaha wasaqda markii la cabo bakteriya kamid oo ku dhalatay bakteriyadaas dadka markay cabaan waxaa ku dhaco shuban shubankaasoo dadkan naftooda ay ku waayaan halisna ah Ee, sababtay u dhimanaan waxay noqon doontaa hypothalamic shock waxa la yidhahdo fluudka jirkiisa dham loogu talagal jirka biniaadamka boqolkiiba lixdan waa fluud fluudkaas hadduu ka dhamaado dadka ruuxaas wuxuu u dhima doonaa hypothalamic shock fluud laan u dhima doonaa waa sababta jirkiisa uu qalalo maqaarkiisana asiga dhamaayba uu soo gogmo waana waxyaabaha labaad oo ka dhalan kara waxaa kamid ah biyaha markii la joogo cudur la yidhahdo dangu fever dangu fever aad ayuu ugu dhashaa biyaha waa asigana cudur virus oo ku dhex dhasha biyaha meelahaas biyaha dhowraha biyaha helaa laga helaa asigana khatar riski ayuu leeyahay calaamadihiisa muhiimkana waxaa kamid ah qofta sankii afkuu dhiig ka soo dayaa waa cudur qandho badan wato riskigiisii iyo culayskiisana wato waxaan rabaa inaan hadana mar kala cadeeyo eh, xanuunada xanuunadaas waxay sababi karaan labadoodaba markii daadunku fever iyo kolera laisku dalan karo dhimasho halis ayay sababay- sababi karaan aadayna u daran tahay haddaan laga tegin hortegis iyo haddaan laga sameyn prevention fiican hortegis fiican haddaan la sameyn iyo wacyigelin iyo ruuxa ku dhaco weliba waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah eh, shubanka markii- markuu dilaaco iyo danguhu iyo farladaas cudurba markay dilaacaan ayay biyaha wasaqaysan ka dhashaan waxyaabaha saddexaad oo ka dhasha waxaa ka mid ah biyaha eh, in skin scarbiasoo kale ka dhalan karo maadaama biyihii wasaqaysan yihiin musqulo soo maraan meelaha halis soo maraan oo cudurro badan iyo rafaad badan wax kasta ay ka dhashaan Ee, dadka u dabaaltago aaday u badan yihiin waxaan rabnaa dadkaas inaan ka wacyigelino ma- ma haboono muhiima ma ahan inay dabaal u aadaan sababtoo wasaq iyo jir riski badan ay leeyihiin xataa imiinka jirka biniaadanka ama difaaca jirka biniaadanka ayay wax u dhibaan dadkaasna waxaan rabnaa inaan wacyigelin ka fiican ka siino in aan biyaha wasaqaysan dabaal loo aadi karin biyaha biyo webi ma ahan waa biyo baxo meel kasta soo maro musqul bakti wasaq qurun wax kasta soo maro aaday riskiisa u badanta dadkaasna wacyigelin fiican ayaan ka siinaynaa shukri bareere maxamuud barnaamijka wadaag beledweyne fatahaadaha iyo daadadka roobka ayaa sababay in dalagyadii beeraha ee loo soo iibgeyn jiray kismaayo ay raadaan deegaano hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa ka baxaya dalagyada kala duwan ee dalkeenna ha yeeshee sanadkan waxaa la sheegay inay saameyn xoogan ku yeesheen fatahaadaha iyo daadadka roobka taasoo keentay inay yaraadaan islamarkaana xilligaani aysan jirin waxyaabo dalag ah oo loo soo iibgeeyo magaalada kismaayo waxaana taasi ay keentay in dalagyada kala duwan ee magaalada kismaayo lagu iibiyo maadaama ay yaraadeen sicir barar uu ku yimid ama qiimahooda uu sare u kacay maxamed soomane oo ku sugan magaalada kismaayo ayaa warbixintan soo diray magaalada kismaayo xarunta dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka jira dalagyari iyadoo laga cabsi qaba inay gebi ahaana saameyn ay ku yeeshaan magaalada kismaayo waxaayna fatahaada webiga jubbo ee deegaanada jubbaland ay saameyn ku yeesheen beerihii ku yaalay tuulooyinka laga keeno khudaarta laga isticmaalo magaalada kismaayo taasi oo saameyn weyn ay ku yeesheen guud ahaan shacabka ku dhaqan magaalada kismaayo waxaa jirta dalagyo eh, qaar ah oo ka maqan magaalada kismaayo oo ka imaani jireen tuulooyinka waxaana ka mid ka ah moos liin cambaha sisinta iyo galeyda iyo qaar ka mid a dalagyada kale ee ka baxda deegaanada jubbaland ah. hadda waxaa jirto dalagyo laga keena dalalka kenya oo qiimo ahaan aada ugu sareeya ha qiimaha la kala siisto magaalada kismaayo agaasimaha arrimaha bulshada ee dowladda hoose agaasime faarax maxamuud ah, maxamed ah, ayaa barnaamijka wadaagga soodma u sheegay qorshaha ay dowladda hoose ee wado ee ku aadan beeraha iyo sida dowladda hoose ay wax uga qaban lahayd ah, dalagyada yari soo food saarto magaalada kismaayo waxauna barnaamijka soodma u xaqiijiyey inay ku amreen ganacsatada magaalada kismaayo inay qiimo dhimis ku sameeyaan dalagyada la kala siisto waxaana intaa ku daray inay jiraan kulimo looga xaajoonayo arrimahan ah, oo ay dowladda hoose wado wallaahi eh, dowladda jubbaland eh, waxyaalo badan ay qabatay eh, au badnaadaan in dadkii sidii loo badbaadin lahaa in dooman ama matooro lagu soo saaro biyihii si banaanka loo keeni lahaa haddii banaanka la keeno sidii lagu caawin lahaa hooy iyo agabkii oo muxuu ahay dhamaystirnaa iyo raashin iyo waxyaalihaas aasigaasi loo siin lahaa aad iyo aad biyaha biyo saaris hadday tahay in biyihii nasirkeeda waxyaala qabto waxyaala aada u badan ee dawladda qabatay itikaraankeeda itikarana weliba ku jirtaa dawladda hoose dadku waxay kaga digtay ganacsatada in aysan dadku uga faa'iidaysan waxyaalahan oo dhacayn oo flowerka iyo daadadkan biyaha elino sababtay in dadka looga faa'iidaysan laha dhacdo marka dadku aada loo wacyigeliyaa run ahaantii ganacsatadana waa waan la hadalnaa kan dawladda hoose ahaan in dadkoodii walow micishada ay ku qaaliyeen iska daaya inay wax ka geystaanba dadkii oo hadda banaanka tuuran cid walbo in loo gurmado mana loo kala harma waa loo gurmado qorshe badanaa jiro oo dawladda u degsan kulamo oo firana waa jiray oo looga hadlayay si loo maareyn lahaa ama xal ucelid loogu heli lahaa in dadku la caawiyo iyo in qudaartu sida ugu fiican horta meel walba ruxaantii way ka kacayaan oo qiimuhu kordhaya laakiin zaid inuu u kordhin annaga xakamayna ayaa noo qorsha marka xakamayn aan ku samayno sifo dadku muxuu ahaa isheg loogu gadi karo oo lagu geen karo muxuu ahaa isheg adeegaas ama dadki magaalada ay gadan karaan iyago khudaaraha way kala duwan yihiin khudaarta hadda khudaaraha daruuriga ah waxaa kamid ah xagga laga keena kenya bardhadoo kale bardhada aadna u imaato iyo iyo khudaarta kaleo iska fudud laakiin inta badan khudaarta dalka ayaa laga helaa gudihiisa marka taana waa sida hore kugu sheego mar walba waxaan ku xakameynaa in micishadii saaid aysan dadka muxuu ahay looga faa'iidaysan fatahaadaha iyo iyo ay heleen muxuu ahay roobabka daadadka ah waayo dhinaco walba oo nusqaanteeda leh roobka ilaha keenay laakiin dadkeena dawladda hoose ahaan kismaayo in la xakameeyo dadkii ganacsatada ahaa sidii la rabo macnaha inaysan wax u gadan taasaa ku xakameyna ha dalagyari way imaanaysaa dalagyari oo sababto ah beerihii webigii jubba a ku fatahay waa waxaa arkaysaa dadkii naftoodii lala tacaalayo in la badbaadiyo marka qorshayaal badan u degsanaa jirto hadda la wadaagi doonto bulshada dawladda hoose oo idinka iyo bejka dawladda hooseba iyo xogkii weli waxaa socdo absimintii xog aruurina socoto xog aruurintaa markay dhamaatana waa waa soo bandhigi doonaa wixii qorsheena waa mahadsan tahay nasro cabdullah waa mid ka mid ah haweenka ku ganacsata magaalada kismaayo ee suuqa weyn oo aan kula kulmay waxayna barnaamijka wadaagga soodma u sheegtay in ay kala kulantay khasaaro weyn roobabkii dayrta ahayd waxayna intaa ku dartay ina hadda hayn waxay iibisay maadaama ay gabaabsi yihiin khudaartii kale ee soo qaadana ay biyaha raaceen waxayna intaa ay ku dartay qoysaskeeda ay ku tiirsan yihiin khudaarta ay iibiso waxayna dowladda ka codsatay inay arrintani wax ay ka qabato wallahi saameyn xoog ley noogu yeelatay saameyn xoog ley noogu yeelatay biyihii waay zaa'id ay noo saameeyeen khudaar ma laho wixii noo soo gelaya ma laho saameyn xoog ley inayuu noogu yeelata khudaar waxaa naga maqan kabsartii nyaanyadii basashii oo dhib xoogle aan ugu jirno hadday tay wax aan ka heli qotolyoonkeena aan ku aruursanaynin khudaarta waxay noogu imay gosha tan iyo gosha waxay noogu imay qaamqaam goobeen kulli dhulkaasay noogu imaani jirtay ilaa kaban ilaa ilaa kamsum ilaa meel agaasa kulliga noogu wada imaan jirta khudaar maasha allah cambaan heli jirno babaayaan heli jirno wixii idil waa la waayay hadde waan iska fadhinaa haye hadday tahay qiimaha raqiis bay iskahayn balbal bay iskahayn laakiin hadda xabad kabsar lix door lacag aan kusoo kaashanaynaa inaad ka heshaa inaad ka helina nus door ah ka heshaa inaan ka helinaa laga yaabaayo beesadaadi beese ay sii dhumiso wallaahi khasaaro xoog lehna idna soo gaarsiisay laakiin alxamdulilah ilaah waan ku mahadinaynaa wallaahi bilaa waxaan oon ka ganacsanayan la yaabsan yahay aboo umugu hadda waan iska joognaa marna waan helnaa marna waa waaynaa ee hadda kolley waxaan qaada doonay ilaah baa ogsan hadda waxaa ii taalaa baradho waxaa ii taalaa basal waxaa ii taalaa koosto oon soo kaashanay oo marna aan ka helna marna aan ka waynano taalaa ma maya waa shabaqad isku xiran manahano ninba nasiibkiisa califkiisa subaxdii kusoo xijaab gashanaa oon kusoo yaro doonanaa marna waan helnaa marna waa waynaa waxaada kambini keenna ma jiro ninba shaqsigii u kaystadaa marna daday ku socotaa marna ninba nasiibkaada ayaan ka codsalnayna dowladda cabasho xoogle inay mus- muslimiinta ay soo gaarsiiso ayaan ku codsalnayna ama wadooyinka inoo hagaajiso silacsan beerihii inkastoo laga soo gurguriyey aan kasoo wada guurnay dadkii oo maatadii dadka ay korsaaranto aan hadda maato badan ay korsaaran marna ma helo marna waa waayaa waxaan ka cabashanayna oon ka cabanahayna inay na soo gaarsiiso ugu dambayntii usaame cabdulaahi oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo oo aan kula kulmay goob ganacsi ayaa barnaamijka wadaagga soodma uu sheegay qiimaha ugu sarreeya ee la kala siisto qudaarta uu iibsaday waxaanuu sheegay in ah, dowladda ka codsaday inay wax ka qabato meesha u dambeysay maroosa zaa-idna waaye qu- qudaarta zaa-id ay u kordhay saaxiib haa markii ugu horeysa saan aan arko waaye qudaarta zaa-id ay u kacdo zaa-idna ay u kacdo qudaarta qa- qaali ay noqotata oo kaa solarka hadda waxaa soo iibsaday labo kiilo bardha iyo labo kiilo basal bardhada waxay maraysaa kiiladii soddon bashashana waa hal doolar iyo bar waxaa dhihi lahaa aniga qudaarta in qudaarta la keeno dalka qudaarta waxay kasoo gei jirtaa beere beerehina biyaa gale marka wax hadda keenayo kale ma aragno marka in dowladda ay loo keento qudaarta waa kaas oo hadda ab- sii baaba-ayo kii kale raashinka badarka caadiga ah galeydii iyo waxaas hadan lasii qaaliyo waayo muxiidiin soomane xasan barnaamijka wadaagga soodma kismaayo mahadsani maxamed intaas ayaan maantana dhegaystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka oo ah maxay shacabka soomaaliyeed usoo kordhin kartaa diinta laga cafiyey dalka soomaaliya haddaba ha dhegayste nala wadaag aragtidaada adiga oo la soo xiriiraya taleefoonada idaacadan mahadsanidiin